bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka waxaa idinkaga imaan doonta idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waxaan ku fiirin doonaa doorka dadka degan magaalooyinka loo soo barakacay kaa oo ay imaadeen dad ka soo barakacay ee guryahooda magaalada baydhabo ayaa ka mid a goobahaasi barnaamijka toddobaadka waxay igala qayb qaadan doonta zaynab cabdulaahi oo ka mid ah ururka xaafadda horseed oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada baydhabo u hurgasha arrimaha dadka dhibaataysan mar labaad kulanti wanaagsan dhegaystayaal ugu horeyn waxaan su-aasha aan weydiiyey zaynab cabdulaahi waxaanay ahayd sidee aad usoo dhoweyseen dadka imaaday magaalada baydhabo
intii ilaahay karaankaana kadhikii bini aadan le en wal ma dhammaystiri karo ilaahay wal dhammaystiri karo inta bartaan el harbiini una walay dhar siini dharka way ka caawiya dhar badanka siini oo lahanka wilib xaafudo sharduun hataa lahanka qaadi un suukanka gadni bacooyinga siini iyo buushashiyo dhisidan siini biyo wayan aroori hadda alxamdulillah nicmada ilaahay bakooyti meel dhanba meel dhanba biyo yaalan tubooyinka baata caadi habimaa dareeran laakiin walunka hagrani male dharka hataa raashiinka hataa dhinagaan ka qayb qaadani geeka yaraysan male reed ilaahayba yacni walkamilo kor biniaadin lena laakiin inti karaankan eh intii un hool badan ku qabanay geekadkun eed anka dadaalnay iyo taaweyaan sidii hore iyo on haynay haddana eed unku faylayn maasha allah tabaaraka allah ilaa iyo hata dareerta waldhiibowka oo hega raashinka hega dharka hega bacooyinkaba ka horseed ahaan waxyaabaysan qabadteen iclaamiyasan may ku mude
una kan horseed xaafadda horseed ahaan walbadanaan qobani waybaan qobanay sida madiyo koyan misna ilaa hadda madiyo koyan ilaa hadda la surugno madiyo koyan jeeyay laba labaatan fuusta soddon fuusta wal tabartaankaasay oo xaafad ahaan yaanka jeeyani dharnan aruurini raashinna dhiibni wal una ku hagrani male hil i hoobo hoog iyo wal kastaba la baarsirugno ilaa i hatana la baarsirugno una wal hay-ad sheenta makutirsan laakiin xaafad mar isan booqasho ka seetan jirtay kaamoonka haddiisaysan ka seeteen dadka wala sidee maayn walyaabo kale meelasa kaa ridan jirtay
walyaabo kala walsaase mag dadka eeda anbahdilinyin dad eed anbahdilin abaar eed hanbahdiliyo oo yacni anbaahan inti la caawi korshoo dheecaaman leh hata laakiin sidii hore dhaaman korsho dheecaamaysteen laakiin ciyaalka mayba ka dhiyaaya shubanka dhiyaa malaari ka dhiyaas taasna kula tacaalni marooyinka oo laka galaw dhalmaanyada aan sheegni sida oo balinka tasaad koraay malaraay shubankana walbadan kula dadaalin hadda alxamdulilah sidii horma laakiin wili baalsurugna inkastoo iyo ildheerada wili ka muuqato oon baahanyin intii la caaway markilaa ku guduba dadka oo kaamka iyo iniska seedaan waliba jaraan dad xaafadooyinka degaayan oo dasoo kor degaayan xaafadda horseed ahaan dad ka saasan degi maysan qabateen markii kaamka guud ah kunagada maasha allah lan idiskooy horta walba muwaayaw lan idiskooy kaduwinyi kan oo ka jara yacni kaamka mayba ka kaduwinya familshiga ka dhex jara maha ayu saaca wal kolsurunyi kan laakiin minta markasta mal kolsurun yacni dadka iska badan zaxmo waaye dad owa jareen dad dhex degi korne famil dhatis baradi gaal iyo looy eringa baradeen marka una mahayna laakiin sididkaasay garab siyaani kana garab siyaan isku mid leynin eyin milihiini kana walaalkana ee hoosta galadaan milihiini kaasa iyo lamadii obolaanyogan garboogan lamada isku siley an caawiyaan maalin cabdi maalin musdaf wuxuu ka mid yahay culammada xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo waxaan wax ka weydiiyey siday diinta ay u aragto soo dhoweynta dadkan iyo siday ay u soo dhoweeyeen haddii ay yihiin shacabka xaafadda wadajir bismillaah towfiiq allana waafajiy mayb waa ahaa baydhabo walha ka barakacay biqudrati iljabbaar shay kasta awoodis ilaahayaale si usan ka talagaliya nagadee abaaradhiidi abaartii markan umud badan oo an iskasaana miilo an iskulikoyna oo madiyo ha bahaayagna hantelanee lankastiyab idiis ha kutabi ya ma aragtaaye baydhabo maciin ha bideen walaaleediyo kheer alle siyaa reer baydhabo maku fadheena lae hoo dhaang nagada fadii ee maqaadirta ilaahay hoo raashig nagada fadii wal qiibii walaaleediyo ha dhowaayeen deeqna ilaahiya le ilaahi lanka walaashal deego kor ilaahiyo oo eri naxnu narasuqukum ani siin erzaago eri laakiin lan halinko aniki erzaago hooba ka er geeko intiyaad walka sii baryay hooba kanagata kaagna intilay tiignaadeek ere baniaadan walwal deego koro ma'e suurtagal mayba isku nagadaase dad sidii nkooyan walbayo liinsiine oon sidii tiyo ka kooyan ee wal isku helo koro laakiin ummatan reer baydhow walaaladii oo onayay maaragtaaye habara kaceen oo kor ku kooyan en gundideen hoo maaragtaaye dhaang ete ama raashin ete ama bac ete en lankastiyeeb wari karaanshihay wariskaday bani aadamba daciifu ilaahayba ma ereewa khuliqal insaanu daciifa dadaalkaas walqobadii weliba markii oo oonka jari yalla bilaawi haddana shebmayku ah laakiin mayba waah bani aadanga mayba deega koree ilaahiya deega kore lankastiyana madii uuse alle tala saarado fa idaa cazamta fatawakkal cala allah hoob ilaahay tala saarado galantiis walkaweelada yo bani aadan kumaarame laakiin hoob dadgalantiis layba anteegamoo een dadgalantiis lay iswalkusuga suurtagal mee nagadaase lankii onay aad walku sugaasi iniba kiin xasuusinayn ama walaagiba ku leedano hataa shibkoo erooba suurtagal nagadaas lankii inta kor la sheegaayo dubud isoo ka socda hortiis walkumaatadeen argi idan obsadaay libewa ka alyaler fiiriyay hatan mado intiha koo karoorow koy ka dhawaawa iser madiiso sen fiiri ayb waraabo leybo wa waraabo leybo furniin koreer markan lanko adahaataw eh ho walaa kiidhaam madaasle haano kiidhaam markasteeb intiad inteeganto haangi ole ada kusugde en mayba nagadaase gaalba awooddu usiley aakhira la tusiyewler adduunyada intii usuroog onogyarow konaad hegaaniye maana kabutaamaw meeli ushordhaanta in wediyajiye walaaladay oo habarakaci mayba ereey awood oo aad kuku wareegado korto wallankiindhi dhiibi hoob aad helo korto tangeedahayti isticmaal hoob allaba kabaday maaban dhagaaga korneen kulleyhaa ad oo safare taaba raashin walan wadan ido intii kabaranta ariinya wal shafardhiga isiidad ka dhiis eraaye taas ero korto
goradi intaas ku sokow soo dhoweynta tiidinka xaafadda wadajir ahaan kaalintee leegu aata markilaa ku gudo bacyadaasay teelasada bulshadan wacyi gelideen
bismillaah wacyigelin shibmal erna mayba leeraayay meeli onayay daad mari daad meeli mari haab makadeen haab may leerey kashin dhulka dharaaran biibadan hooba kooyan kashinkii dhulka dharaaranay ka jaa meeli banaanayaan dhul shaliisa kuweelayan meeli daad mari haab makadehen leere meeli daang marin hadal makadehen kolley dad badan oo noo noo agle badan noo ogoon badan noo cilmi badan yaa surami hadalen karaanhaan unuun wali nooki eedinaaye erni ma aragtaaye waliiba oo wacyigelin ah wacyigelin miindhib gaban laakiin bini aadankana baydhow dhammaantii hob haniis weernato ciyaal intii hadala korta haasla kuu simaan wacyigelin layliinkaha lanhaaqahay wacyigelin quracmiignagadaas wacyigelintaas wala la socdeen haanii oo la socdeen bini aadan walwado haayana gagaabado koraan laakiin wacyigelin iyo waldhiibow ayaan maaragtaaye walaaladii oo makula fadhiyan reer baydhow
diintama ku qabtay in garabka lasi oo bulshadan ha barakacday oo meelitiitio ku barakacday inta koyti adoo kumida culummada xaafadda diintama ku qabta intaas
diinta islaamka mayba ku qabtee lanka walaalka e oo dhibqaba aad an gargaarta may hayti dhulka iniiska naxariisa ilaahiyaa samadiisan ku naxariisay waa la eri ilaahay subxaanahu wa tacaala saasaa eri n nin nin isgargaara shareecada islaamka ogola hoob oonay walaa nin iska gargaara buu shay oonayay macasiya bus anhayna n walaalka dhibqaba walaalka agalkoo wadado walsaarada usuwaysanya oo ada gaadid ansaarta ada kaalmadaas taas ee shareecada islaamka qabta waana ilaahay magaadiradiis shay bannaanoo faylowo laakiin langa ka eri hooladada dhacay lambeesadiis erete anfuuluha in reebka eri dhinigaasahan kurati kaalmo may erawhangyo eh ilaahayna kiin cigaabe shareecada islaamka mayba qabte walaalka oo dhibqaba shay oonayay mubaax aho bannaan kheere ini adanka kaalmayd assalaamu calaykum waana inta dhegaystayaal doodii toddobaadka aan ku fiirinaynin sida ay dadka deegaanka ay uga qayb qaateen soo dhoweynta dadka barakacayaasha imaaday magaalada baydhabo waxaana idinla socodsiinay anigoo ah suldaan bishaar miyo mukhtaar